faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed aa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan halkan waa reediyo cadaado ku soo dhowaada warka habeen qodobada dhegaysta doontaana waxaa ugu doroon ciidamada milatariga nabad sugidda qaranka oo maantay al-shabaab kala wareegay degana dhaca koonfurta gobolka mudug shirka madaxda qaranka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah oo ka socday magaalada garowe oo la sheegay in laisku khilaafay dagaalkii shalay galankii dambe ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose madaxweyne hirshabeelle maxamed cabdi waar oo wada qorsho uu xilka uga qaadayo gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed maamulka somalilan oo ka hadlay hub ay dowladdegaanka soomaalida ay sheegeen in laga keenay deegaanada somalilan ciidamada maraykanka ee la yaqaan africom oo sheegay in xubno ka tirsan daacish ay ku dileen deegaano ka tirsan gobolka bari kadib duqaymo halkaasi ay kula beegsadeen maamulka jubbaland iyo dowladda kenya oo hubeeyey maleeshaad kenya u fudaynaya inay la wareegaan qaybo ka mida xuduudka soomaaliya ciidanka booliiska somalilan oo ka hadla sababta loo xiray xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan madaxda qaranka soomaaliya iyo kuwa somalilan oo ka tacsiyey geerida ku tiima allah u naxariistee xaaji cabdikariin cabdi waraabe oo ku geeriyooday maanta magaalada hargeysa caasimada somalilan intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorkoran warka habeene ee raadiyaha cadaado goor udiga guruba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaa nuba jimcaha sabda ay soo gelayso taarikhdan ay ku astaysan tahay tobanka bisha shanaad ee mey sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka iminkii haatana ku soo dhowaada warkii oo intaas ka faahfaahsanaa ciidamada nabad sugidda milatariga ayaa maanta al-shabaab kala wareegay deegaano dhaca koonfurta gobolka mudug kadib howlgallo halkaas ay ka sameeyeen sharmake maxamed maxamed sharmake suule ciidamada nabad sugidda iyo milatariga soomaaliya qaybtooda ka howlgasha galmudug ayaa la wareegay deegaanada caad camaara iyo ceelhuur oo dhammaantood ka tirsan koonfurta gobolka mudug ciidamada watay gawaarida dagaalka ayaa xalay xilli dambe ka ambabaxay cadaado waxaana ciidamadu sii mareen deegaano badan oo ka tirsan galgaduud iyo mudug qaar ka mida saraakiisha hogaaminaysay howlgalka oo magacooda diiday in warbaahinta loo adeegsado ayaa raadiyo cadaada u sheegay in ujeedka howlgalkooda uu yahay siday gacanta ugu dhigi lahaayeen deegaanada shabaab ka haystaan koonfurta gobolka mudug gaar ahaana saldhigga ugu weyn shabaab ee koonfurta gobolka mudug oo ah degmada xardheere dhinaca kale qaar ka mida dadka deegaanka oon la xidhiidha ayaa ii sheegay inay arkeen ciidamada soo gaaray deegaankooda balse aysan ogeen ujeedkooda waxaa sidoo kale deegaanada xalay laga maqliyay guuxa diyaarado dul wareegaya deegaanadaasi kuwaasoo la aqoon cidda leh howlgalkan ciidamada nabadsugidda iyo milatariga soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xili lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan waxaana dadka deegaanku cabsi badan ka qabaan in waxyeella ka soo gaarto dagaal ka dhaca deegaanadooda si kastaba ahaatee ma ahan markii ugu horreysay ciidamo ka tirsan nabadsugidda iyo milatariga soomaaliya ay gaaraan deegaanada caad camaara iyo ceelhur oo dhammaantood ka tirsan koonfurta gobolka mudug shirka madaxda qaranka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah ee ka socday magaalada garowe caasimada dowladda puntland ayaa la sheegay in laisku khilaafay dagaalkii shilay galankii dambe ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose shirka garowe oo socda dowladda federaalka soomaaliya iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah ayaa qarka u saaran burbur kadib marka shalay meel xun uu gaaray sida lawlaadiya lagu kalsoon yahay ay u sheegeen raadiyaha cadaado wararka ayaa sheegaya in dhacdadii shalay ee garoonka diyaaradaha kismaayo ay isku rasaasayeen ciidanka jubbaland iyo kuwa musharac cabdinaasir saarar ay si xoogan u saameystay shirkaasi ka socda magaalada garowe caasimada dowladda puntland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa la sheegay inuu aada uga carooday falkaas islamarkaasna madaxda dowladda gaar ahaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu ku eedeeyey inay soo diraan seraar si u qalqalgeliyo ammaanka deegaanada jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose shirka oo shila buqu ku dhammaaday ayaa qorshu ahaa in xalay afur kadib lasku soo laabto ha yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya inuusan dhicin kadib markii axmed maxamed islaam axmed madoobe oo shirkaas uu imaan waayey xiisada cusub ee axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa ugu sii dartay shirka oo markii horeba ay hareysay xiisada madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo dowladda federaalka soomaaliya oo maalmihii shirkaas u socday oo dhan laga wada hadlayay waxaa loo ballansanyay in mar kale lasku soo laabto balse ma cadda sida ay wax noqon doonaan waxaana la hubin in axmed maxamed islaam axmed madoobe uu imaan doono iyo in kale taasoo haddii ay dhacdo inuusan iman axmed madoobe ay u badan tahay in mar kale shirkaas uu baaqdo cabdinaasir saraar oo horey ugu dhowaan jiray axmed maxamed islaam axmed madoobe haddana ah musharax u taagan xilka madaxtinimada jubbaland ayaa la rumaysan yahay in gadaal ay ka riixayso villa soomaaliya taas oo aada uga caraysiisay axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa wada qorsho uu xilka uga qaadayo gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed cawal maxamed ciise indhacadda ayaa warkan ka soo diray magaalada caasimadda muqdisho madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa qorsheynaya inuu shaqada ka ceeriyo gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed xagar yuusuf dabageed oo gudoomiye ka ah gobolka hiiraan kadib markii sida wararku ay tilmaamayaan xalad cakiran ay la soo diristay gobolka hiiraan maamulka gobolka hiiraan ayaa lagu eedeynaya inay wax ka qaban waayeen xaaladaha dhinaca amniga iyo sidoo kale arrimaha bulshada ee u baahan xilligaani in maamulka gobolka hiiraan uu ka jawaab celiyo xogayaha maamulka gobolka hiiraan ee maamul goboleedka hirshabeelle saadiq cabdulaahi oo la hadlay warbaahinta raadiyo cadaado ayaa waxa uu xaqiijiyey in madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle uu shaqada ka cayrinayo gudoomiyaha gobolka hiiraan oo ku guuldaraystay waxa ka qabashada xiisado ka jira qaybo ka mid a gobolka hiiraan waxauna sheegay in nasiib darre xilligan ay tahay in magaalada beledweyne lagu haysto dad iyo gaadiid ay kala haystaan maleeshiyad wadadega gobolka hiiraan siiba magaalada beledweyne walaalow insha allahu tacaala waxaan ku dhahay markii horeyse gudoomiyaha gobolka xukuumadda xubnaha gobolka wuxuuna kooqaya xubnaha ugu muhiimsan ee waajibaadka qaran inay gutaan lagaga baahan yahay ana madaxdii sare gobolka rajeynaa kor iyo hoos isbedel gudula yimaadeen wakhtiyaalaha lagu soo foogya taasoo taaban doono xubnaha sare xubnaha hoos midkii loo caqabeeyey gudoomiyaha gobolkan shaqadiisa haddii uu ku fasilmay waxaan rajeynaa insha allah tacaala in meesha uu ka bixi doono miisaan xaaladda amniga gobolka faray ka baxday waxaana taageen xilli dad nool kala haysto oo ay baabuur loo kala haysto waxaana taageen gobolka dhexdiisa in dadkii ay macnaha ay iyadoo xukuumad ka jirto in codiyaldhaqameedyo iyo dad aan hada la aqbi ay kala wareejiyaan dad nool noola kala soo la kala haysto xaalad nineteen ninety one loo celisay waxaa xaalad aada laga murgeynayno in u jirto saddex boqol mitir in dad lagu kala haysa arrintii dhexe ee gobolka lagu tirilahay ayaa aada looga burgeriya taasina ugu an tahay
xogayaha maamulka gobolka hiiraan ayaa xaqiijiyay in saacadaha soo aadan ay rajo weyn ka qabaan inay soo gaarto warbaahinta wareegtada xilka qaadista ee shaqada looga cayrinayo gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo sidoo kale ku-xigeenadiisa cawil ciise indhacadde raadiyo cadaado muqdisho maamulka somalilan ayaa ka hadashay hub ay dowladdeegaanka soomaalida etoobiya ay sheegeen in laga keenay deegaanada maamulka somalilan gudoomiyaha gobolka gabiley maxamed ismaan xaaji axmed oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay saddex kunan rasaas oo ay sheegeen inay qabteen ciidanka dowladdeegaanka soomaalida etoobiya kuna qabteen magaalada wajaale ee dhinaca etoobiya ciidamada qabta rasaastaasi sarkaal u hadlay wuxuu sheegay in dadka lagu qabta rasaastaasi ay kasoo iibsadeen dhinaca somalilan wuxuu gudoomiyaha gobolka gabiley maxamed cismaan xaaji axmed garabka uu ku dhiftay ciidamahaasi somalilan usoo jeedisay dowladdeegaanka soomaalida etoobiya jidan jaraa'id wuxuu ka hadlayaa saddexdii bisha may war ka baxay tv-ga dowlad deegaanada soomaalida ee etoobiya tv-ga la yidhaahdo s r t v ayaa sheegay rasaas lagu qabtay een, daanta shishe ee degmada wajaale ee ay maamusho etoobiya runtii rasaasaasoo ahayd saddex kun oo xabo oo ay kusoo bandhigeen een, tv-ga een, waraysigii halkaa uu ka bixiyey korneylka markaa ka hadlayay jigjiga dadkii lagu soo qabtayna uu yidhi ay yidhaahdeen waxaanu ka soo iibsanay daanta soke ee somalilan baanu ka soo iibsanay waxaanu anagu had iyo goor ka shaqaynaa ee nabadgelyada iyo xuduudda jaarka labada wadan ee somalilan iyo ethoobiya sidii loo ilaalin lahaa een haddaan dib u yaro noqdo een markii ay rabshaduhu ka socdeen dowlad deegaanada soomaalida in markii uu isbeddelku ka socday ee mustafa maxamuud cabjar iyo hogaankii kale ay wadeen howlihii dib loogu soo celinayay nabadgelyada een, deegaanada soomaalida iyo ethoobiya runtii anagu qayb libaaxle baanu ka qaadanay haddaanu nahay een, xuduudda ballaaran ee aanu la wadaagno somalilan ethoobiya oo runtii aanu ku qabanay een, baabuur fara badan een, dhaqaale iyo lacag aanu celinay een, runtii waxaanu ilaalinay in deegaanada ku xeeran somalilan iyo xadka ale leedahay oo ay ugu weyn tahay magaala ganacsiyeedka wajaale in aan hal meel laga bililqaysan hadday noqon lahayd baanankii haddii ay noqon lahayd ee dhaqaalihii kala yaalay een, degmooyinka oo runtii aanu anaguna nabadgelyadii si xoogan uga shaqaynay ulana ilaalinay runtiina kuna sinay maamulkaa cusbaa intuu imaanayay marka anagu runtii waxaanu ka shaqaynaa inaanu adkayno ee, nabadgelyada aanu la wadaagno een, xuduudaha aanu la leenahay ee, wadamada jaarka ah marka nama qabato een, in la yidhaahdo somalilan bay runtii laga soo iibiyey rasaasta Ee, waxay ahayd in dowladuhu xog iyo information bay wada wadaagaan in haddii la qabtay rasaasta cidda lagu qabtay haddii ay tuhun gashay in aanu anaguna xogta aanu helno oo aanu baadhi samayno ciddii laga soo iibiyey ciddii loo- magaranaysaa gacanta ku haysay in intaba la hela ayay ahayd laakiin in idaacadun laga sheego waa laga qurux badan yahay oo aan baadhitaankii iyo xogtii aanay labada dowladood wada wadaagin marka had iyo goor waxaanu leenahay ee, midiyaha waxaa laysu marayaa ee, ma fiicna haddii xog la helo ama wax la qabto een, waxaa fiican in hab dowladeed een, informationka loo wada helo loogana gun gaadho waxaa jira marka anagu waxaanu qabnaa eh, wax information iyo wax xidhiir ay nala soo sameeyeen rasaasta ku saabsan ma jira idaacaddu baanu ka maqalnay anagu ma qabno marka inay somalilan ka timid rasaasta eh, waxaanu qabnaa in ay tahay een, been abuur laga sameynayo een, een, labada wadan marka waxaan leeyahay saraakiisha ku howlan howlaha waa inay had iyo goor ka foojignaadaan oo runtii xogta la wada wadaagaa waa amnigu way naga wada dhexeeya ee securityka way naga wada dhexeeya inaynu xogahan isweydaarsanno wixii labada wadan caqabad ku ahayna wadan kale caqabad buu ku yahay marka wixii dhibaato ah marka la qabto waa in si mug iyo miisaan leh ee loo baadhaayo looga baarandegaayo labada dambiile ee labada dhinac kale jooga la qabto laakiin in media laysu marayaa waa laga fiican yahay baan qabaa runtii Ee, marka waxaan ku boorinayaa een, maamulka een, dowlad deegaanada iyo saraakiishoodu eh, la qaato go-aan dowladeed iyo hab dowladeed in loo wada hadlo ciidamada mareykanka iyo africom ayaa sheegay in xubno ka tirsan daacish ay ku dileen deegaano ka tirsan gobolka bari kadib duqeymo halkaasi ay la beegsadeen taliska ciidanka mareykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaana africom ayaa ka hadlay howlgal dhinac cirka ah oo toddobaadkan ay ka fuliyeen qeybo ka mid deegaanada maamulka puntland war lagu daabacay twitterka africom ayaa lagu sheegay in diyaaradaha aanduuryaha line ee droniska ay dhowr gantaal ay la dhaceen goobo ay ku sugnaayeen daacish iyo al-shabaab oo ka mid ah deegaanada maamulka puntland agaasimaha sirdoonka howlgalka mareykanka africom ayaa sheegay in meelaha ay duqeeyeen ay tahay goobaha al-shabaab ay ku qarayso hubka ay ka samaysa qaraxyada kuna tababaraan saraakiishooda weerarkan oo arbacadii ka dhacay deegaanka camaare oo hoosta degmada isku shuban ee buurleyda gules ee gobolka bari ayaa la sheegay inaysan jirin dad shacaba waxyaale ay ka soo gaartay duqeyntaasi weerarka maraykanka wuxuu soo jeediyey in la soo sicodsiiyey haddii khasaare shacab ah la helo bishii hore ayay ahayd markii weerar dhanka cirka ah maraykanku ka fuliyey isla gobolka bari oo uu ku qareejiyey hogaamiye ku-xigeenkii daacish ee soomaaliya iyo shakhsi kale oo la socday maamulka jubbaland iyo dowladda kenya ayaa hubiyey milashaad kenya u fududaynaya in lagu reegto qaybo ka mid a xuduudka soomaaliya ay la wadaagto mar kale cawal maxamed ciise nacade dowladda kenya iyo maamul goboleedka jubbaland ayaa bilaabay hubeynta maleeshiyaad daacadu noqda kenya islamarkaana gacan weyn ka geysta sidii kenya ay ula wareegi lahayd qaybo ka mid a xaduudbeenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya ee gobolka gado sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka gado dhaqdhaqaaqaasi waxa uu ka socdaa qaybo badan oo ka tirsan gobolka islamarkaana kenya ay derbi ka dhisayso axmed barar sheekh cabdulaahi gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee gobolka gedo oo la hadlay raadiyo cadaado ayaa xaqiijiyay in xilligaani xaaladda ka jirta gobolka gedo ay tahay eh, mid ah, ay u dulqaadan waayeen muwaadiniinta waxa uuna sheegay in maamulka jubbaland iyo dowladda kenya ay bilaabeen inay hubeeyaan maleeshiyaad halkaasi dadka ka barakiciya islamarkaana qayb ka qaadanaya dhismaha derbiga waxa uu intaa hadalkiisa uu sii raaciyey in ciidamada kenya ay gudaha u soo galeen soomaaliya sidoo kalena derbiga uu dhex socdo xaduudda soomaaliya qaybo ka mid a ama dowladda kenya waxaan dhehe oo gacanta kula jirto een, oo si aad ah intay dadka u dhexgashay yacni heer gaarsiisa inay qabiilooyinkii iyo intay la kala safato ay dadkii qaarna hubayso oo tiraahdo een, adinkaa saxa qaar oo meesha deganaana ay barakiciso dhibaatooyinkaasa ugu waaweyn oo kenya ay ku hayso een, heer uu gobolka kale ka go-o maraya marka niyo hadeertaan tusaale cad markaan ku siiyo dowladda kenya waxay la dhiilgaraynaysaa ama wadaxaajood ay kala jirtaa een, taliyaha amniga nin sheeganayo oo xasan ee, la yidhaahdo cali xasan deer iyo jamaal xasan tari iyo oo taliyaha daraawiishta jubbaland ah iyo wax saasa guddoomiyaha degmada wax noocaas ahe waxay kala xaajoonaysaa masiirkii soomaaliya oo ay dhulkii soomaaliya kala xaajoonaysaa ay leedahay xuduudkii een, xageen marinaa ay ka- ay leedahay dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka iyo dowladda federaalka soomaaliya waxa ugu baaqay inay wax ka qabato dhibaatooyinka iyo xadgudubka ciidamada kenya ay ku hayaan shacabka gobolka gedo iyo sidoo kale maleeshiyada hubaysan ee uu sheegay inay ka amar qaataan axmed madoobe kuwaas oo dowladda kenya gacansaar la leh islamarkaana dhibaatooyin kala duwan dadka ku haya waxauna sheegay in maleeshiyadaasi ay rasaas u isticmaalayso dadka iyay soo marisa shan boqol oo tallaabo waxay gudaha u gashay dalka soomaaliya meesha xuduudbeenaadka ahaydna ay soo dhaaftay taas waxay sababtay in kastankii dowladdii dhexe ee siyaad barre uu gudaha u gala kenya arrimahaas markay dhaceen maamulkii meesha ka jiray iyo dadkii markaas hadda meesha ka xukumaya xukunka ka hayay way isku dhaceen iyo kenya oo waxay dhaheen hadda wixii wax qarsoomaya ma ahee meesha mari aan ku niri oon isla ogeyn mari Een, ma marinahaya halkaanaan marinahaya wiilasha yaryaroo jubbaland oo qoryaha watoo dadka xabadaynayo dowlad bay dabada kula jiraan kenya inay faragelinteeda nagala hadlaan nagana qabtaan baan ka codsanaynaa weliba waxaan ugu daraynaa inay amisom ka saaraan dowladda kenya xuduudaha dalka ee uga jirto gobolka gedana kenya nagala saaraan ka codsanaynaa dowladda soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku guuldaraysatay dhowr heshiis oo ay la gashay kenya kuwaas oo ay ka mid ahaayeen in la joojiyo derbiga laga dhisayo ee xaduudbeenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya iyo sidoo kale in kenya ay joojiso duulimaadyada iskaga goosha magaalooyinka muqdisho iyo nairobi ee lasii marasiiyo magaalada wajeer waxaasoo idil waxa ay noqdeen heshiisyo guuldaraystay kenyana waxay dib u bilowday dhismaha derbiga halka sidoo kale duulimaadyadii muqdishona ay marayaan magaalada wajeer cawil ciise indhacade raadiyo cadaado muqdisho ciidanka booliiska somalilan ayaa ka hadla sababta loo xiray xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan taliska ciidanka booliiska somalilan waxay faahfaahin ay ka bixiyeen sababtii xalay xabsi ay u dhigeen xildhibaan maxamed axmed bakool oo ka mid ahaa mudanayaasha golaha wakiilada ee somalilan taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska ee somalilan saryeegaas cabdiraxmaan liibaan axmed fooxle ayaa sheegay in xildhibaan axmed maxamed bakool uu ku kacay fallad dib ku ah qarnamada somalilan islamarkaasna uu bilaabay kicin dadweyne wuxuu sheegay in ku horyimi go-aanka dadweynaha somalilan ay gaareen oo ah maalinka goon iskutaagga somalilan ee sideed tobanka mey uu ku faafiyo baraha bulshada maantas oo somalilan ayaa aaminsan tahay inay tahay maalinka ugu horreysay ay ka go-een soomaaliya inteeda kale
ciidanka booliiska jamhuuriyadda somalilan waxay xalay oo ay taariikhdu ahayd sagaalkii bishii sanaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka tobankii habeennimo xidheen xildhibaan maxamed axmed dakool kaasoo ku kacay fallid ku ah qarannimada jamhuuriyadda Sooma- somalilan kana hor yimid jiritaanka qaran qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaanu qabashadiisa loo cuskaday qodobka qodobada distooriga ee kale ah four nine afartan iyo sagaal iyo toddobaatan iyo sagaal isagoo ku kacay falal kala qaybin bulshada reer somalilan iyo kicinba ah isagoo ka horiyey mabaadiidii qaran ee ummadda reer somalilan iyagoo isku dhan ay wadajir ku- ah, ah, ku go-aansadeen shirweynihii goonistaagga qaranka ee jamhuuriyadda somalilan magaalada burco oo isagana ka horyimi kuna sheegay maalin madow oo cid gaar ihi leedahay taasoo ka hor imanaysa qodobka koobaad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan uu ku jiraa falgaranso isagoo lagu hayo hadaladiisii oo dhammaan uu ku faafiyey dhinaca kale afyeenka ciidanka booliiska somalilan faysal xiis ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in amarka lagu xiray xildhibaan bokool uu bixiyey taliska ciidanka booliiska wuxuuna hadalkiisa intaas ku daray in cid kasta oo ka hor timaada jiritaanka somalilan tallaabo laga qaadayo anagoo fulayna amarkii taliya ciidanka booliiska ciidanka booliiska ee nabadgelyadu waxay dardargelinayaan xilkii iyo waajibaadkii loo waday waxay si adag u qaban doonaan haddii la yidhaahdo baabuurta kanka sayidka sida bilaalisanka baabuurta xawaaraha aadka ku socota sida kuwa qaadkoo kale iyo kuwa kaleba bilaalisanka ninka aan wadan buugga ama bilaalisan yahay iyagana waa la qabanaya sababtoo ah dabada ogtihiin baryahan dambe shirarkii aad iyo aad bay nagu bateen shirarkaasna waxa ugu wacan asbaabaha aan horeba soo sheegnay inuu taa laga duulayo inuu taliya ciidanku mar koowaad iyo mar labaadba wuxuu soo saaray abaabirtan in si adag looga shaqeeyo gaadiidka insha allah bismillahi kariim baryahanna waan waday waana wax sii socon doonaa ilaa gobolada haddii laga dhigo gaari doonaa qof kasta somalilan waxaa laga rabaa inaad buuggiis leeto liiskaagiis leeto oo sharciga wuxuu ku ogol yahay dee aad samayso haddii kale dee war lagu qabanay waxaa lagu horgeyn doonaa maxkamadda dowle xildhibaan maxamed axmed bokol oo ka mid ah golaha wakiilada somalilan ee ka soo jeeda gobolka sool ayaa maalmo ka hor sheegay in maalinta siddeed tobanka mey aysan ahayn maalin qaran balse ay tahay maalin ay leeyihiin ururka s n m madaxda qaranka soomaaliya ayaa ka tacsiiyey geerdi ku timi allah u naxariistee xaaji cabdikariin cali waraago oo maanta ku geeriyooday magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan shaafiye shariif maxamuud allaha u naxariistay waxaa maanta magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan ku geeriyooday xaaji cabdikariin oo ku magac dheeraa cabdiwaraabe waxaana ka tacsiyey geeridiisa madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaare khayre ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qadar madaxweynaha dowladeegaanka soomaalida mustafa cagjar madaxweynaha somalilan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowlada federaalk soomaaliya madaxweyne farmaajo tacsidiisa waxa uu ku bilaabay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun aniga oo ku hadlaya magacayga iyo kan qaranka waxaana guud ahaan shacbiga soomaaliyeed gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii xaaji cabdikariin xuseen yuusuf cabdiwaraabi uga tacsiyeynayaa geerida naxdinta leh ee ku timid marxuumka xaaji cabdikariin xuseen yuusuf waxa uu ahaa oday soomaaliyeed oo wakhtigiisa u huray nabadeynta dhexdhexaadinta walaalaynta iyo heshiisiinta dadka soomaaliyeed gaar ahaana reer somalilan waxa uu ka soo qayb qaatay halgankii gobonimo doonka ah ee soomaaliyeed waxa uuna ahaa samatali soomaaliyeed oo nabada iyo wanaagga jecel eebbaha u naxariisto hoygiisana janatulfardowsaha ka yeelo qoyskiisa iyo dhammaan shacbiga soomaaliyeed ee uu ka geeriyoodana samir iyo iimaan alleha ka siiyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ayaa lagu soo gabangabeeyey qoraalka tacsida ah ee madaxweyne farmaajo uu diray dhanka kale xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya wuxuu ka tacsiyeeyey geerida ku timid allaha u naxariistay marxuum xaaji cabdi waraabe waxa uuna ku soo daabacay bartiisa facebooka innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan tacsi u dirayaa ummadda soomaaliyeed iyo eheladii uu ka baxay xaaji cabdikariin xuseen cabdiwaraabe oo ku geeriyooday hargeysa waxa uu astaan u ahaa nabadda iyo dib u heshiisiinta waxaan alle uga baryayaa inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo ayuu kusoo gebagabeeyey qoraalkiisa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre dhanka kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar ayaa ka tacsiiyey geerida ku timid allaha u naxariistay xaajiga waxa uuna sheegay in xaajiga uu ahaa mid taariikh weyn kuleh gudaha soomaaliya iyo somalilan islamarkaasina uu ahaa shaqsi nabadoon ah oo jecel dhexdhexaadinta soomaaliya inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan doonayaa inaan halkan tacsi uga diro allaha u naxariistee xaaji cabdikariin xuseen yuusuf oo ku magac dheeraa xaaji cabdiwaraabe oo maanta salaadii jimcaha kadib ku geeriyooday magaalada hargeysa xaajigu waxa uu ahaa shaqsi taariikh dheer leh magac iyo maamuusna dhammaan bulshaweynta soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ku leh waxa aan tacsi u dirayaa dhammaanba qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii iyo ubadkii uu ka geeriyooday waxaana leeyahay samariya iimaan ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ummadda soomaaliyeed caam ahaanna iyo qoyskii qaraabadii uu ka geeriyoodayna ha ka siiyo sabir iyo iimaan xaaji cabdi xuseen cabdiwaraabe waxa uu leeyahay taariikh dheer waxa uu dhashay dabayaaqadii qarnigii sagaaliyo tobnaad waqti ku siman kun sideed boqol sagaashan iyo lix mudadaas uu jirayna waxa uu ku lahaa magac iyo taariikh dheer ummadda soomaaliyeed waxa uu ahaa samatalis nabatalis wanaagtalis waxa uu leeyahay qiso caan ah oo waagii qabaa'ilka soomaalidu isdili jireen aabihii beel ka mida beelihii ay jaarka ahaayeen walaalahaana ahaayeen ay dishay markii uu toddobiyo toban jir ku dhowaaday ee lagu guulguulay inuu aabihii usoo aaro laakiin taa bedelkeeda markii uu usoo hoyday reerkii ee, ninkii aabihii dilay uu ka doorbiday inuu nabad iyo sulx iyo wanaag la qaato reerkii la xidido ee, isku soo dhowaansho iyo heshiis iyo nabadgelyo ka dhex islaaxiya kana ilaahay idinkiisa ka dhex dhaliyo ee, beelihii walaalaha ahaa ee uu dariska ahaa ee ehelka ahaa toddobiyo toban jir buu ahaa waxaad garan kartaa caqligiisa iyo garashadiisa waxa uu ahaa alla yaqaan waxa uu ahaa dad yaqaan waxa uu ahaa soomaali yaqaan waxa uu yaha- ahaa dhaqan yaqaan waxa uu ahaa af yaqaan ee, suugaanyahana oo dhaqan dhaqan yaqaan ah Ee, nabadoon buu ahaa ilaa dowladda ingiriiska waxa uu kasoo qaatay qayb qaatay qayb weyn oo muhiimana ka qaatay halgankii gobonimodoonka soomaaliyeed waxa uu kaluu qayb ka ahaa muhiim ah iyo galeelidii dowladnimada iyo umadnimada soomaaliyeed dowlado fara badan buu la soo shaqeeyey ilaa dowladii rayidka ahayd oo dhinaca wanaagga iyo nabadda uu kala shaqeeyey dowladii eh, s- eh, militariga ahayd oo xagga nabadda iyo isku soo dhaweynta iyo caaqilnimada uu ka shaqeeyey intii dambena somalilan dadkii nabadda yagleelay ee dhisay ee walaaleeyey qabaa'ilka Soom- ee soomaaliyeed ee somalilan iyo beelaha walaalaha ah ayuu qeyb ka ahaa xubin muhiima ayuu guurtida ilaa kun sagaal boqol iyo sagaashankii ee somalilan ka ahaa waxa uu ahaa shaqsi magac iyo maamuus iyo sumcad iyo magacweyne ku dhex leh ummadda ee soomaaliyeed waxaa kaluu la soo shaqeeyey saldanado iyo cuqaal waaweyn ilaa suldaan diiriye suldaan cabdilaahi suldaan een, cabdilqaadir ilaa suldaanka guud ee somalilan suldaan maxamed suldaan cabdilqaadir marka xaajigu magac weyn buu lahaa nabadda in badan buu ka teliyey wanaagga in badan buu ka teliyey wax walba oo dan ah oo shakhsi ah waxa uu ka doorbiday kana horreysiiyey danta guud ee caamka ah waxa uu ahaa qof wanaagga iyo wadajirka guud ka taliya islaaxa ka taliya suluxa ka taliya waa qof soomaali oo dhami allaha u naxariistee ay tabi doonto ee, ummadda soomaaliyeed ee gaar ahaan uu deegaan ahaan ka mid ahaa iyo dad reer hargeysa iyo somalilan iyo soomaali caam ahaanbana ay tabi doonaan waxaan ilaahay uga baryayaa naxariistii janno inuu ka waraabiyo qof cibaadada ku wanaagsan buu ahaa oo aan uga markhaati kacayaa maalin khayr qabta oo rabadaan ah oo jimco ah buu dhintay allah ha u naxariisto dhammaanteenna ha inaga siiyo sabir iyo iimaan waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaanba ummadda soomaaliyeed anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xukuumadda federaalka soomaaliya allahu yarxam wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi dhankiisa waxauu ka tacsiiyey geerida ku timid allah u naxariistay marxuumka warqad ka soo baxday xaafiiskiisa ayaana lagu tacsiiyey waxaana lagu soo yiri inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi isagaoo ku hadlaya magaciisa kan dowladda iyo shacbiga somalilan waxa uu dhambaal tacsi ah u dirayaa golayaasha wakiilada guurtida iyo madaxda qaranka waxgaradka waayeelka aqoon-yahanada qoyska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacbiga somalilan ee uu ka baxay allah u naxariistay marxuun xildhibaan oday xaaji cabdikariin xuseen yuusuf cabdi waraabe waxa madaxweynuhu uu ku sifeeyey inuu ahaa marxuumka mid astaan u ahaa amaba ka mid ahaa shakhsiyaadka hoggaanka u ahaa in dhidibada loo taago somalilan madaxweynaha marxuumka waxa uu alle uga baryey inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo golayaasha wakiilada guurtida madaxda somalilan iyo dhammaan shacbiga somalilan ee uu ka geeriyooday iyo ehladiisana waxa uu ilaahay uga baryey inuu samir iyo iimaan ka siiyo inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun ayaa lagu soo gebangabeeyey warqadda ka soo baxday xaafiiska madaxweyne muuse biixi ee somalilan dhanka kale madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mustafe maxamuud cagjar waxa uu ka tacsiiyey geerida ku timid allah u naxariistay marxuum xaaji cabdikariin cabdiwaraabe waxa uuna sheegay inuu ahaa shaqsi mar walba u taagan dhexdhexaadinta iyo nabadaynta soomaaliyeed waxa uu madaxweyne cagjar ku sifeeyey marxuumka inuu ahaa mid mar walba jecel isku soo dhoweynta soomaaliya iyo somalilan islamarkaasina u helanaa sidii soomaaliya loo heli lahaa oo nabada waxa uuna ka sheekeeyey taariiqo badan oo noloshiisa uu soo maray iyo halgamo uu usoo maray gudaha soomaaliya si kastaba allah u naxariistay xaaji cabdikariin yuusuf cabdiwaraabe maanta ayuu ku geeriyooday magaalada hargeysa ee caasimada somalilan guud ahaana waxaa intaas ku dhan warka habeen caawa soo saaray in la socodsiin anigu xasana saaxiibkay cumar axmed raxiim saxeefo u farsameynaya tan intaana warkaan warkaxay dib u kulmi doono habeen wanaagsan